waxaa dhacday saddex iyo tobankii bisha february dhacdo la xiriirto dil loo geystay wiil soomaali ah waxaanana lagu soo wargeliyey in kiiskaa dilka wiilka soomaaliga loo geystay ay geysteen dad ajaanib ah kadib markaan ka dalbanay dowladda masar in ay noo soo gudbiyaan waxa la xiriiro oo dhan kiiska waxaana loo cadeeyey in wiilkaa dilkiisii ay ka dambeeyeen dad soomaali ah kadib markay wada cabeen waxa maandooriyaha ah falkaa dilkana uu ka dhex dhacay gudaha soomaalida ayna wax dowlad ajnabi ah ama dad ajaanib ah ayna xiriir la lahayn waxaan dowladda masar ka dalbanay in ay noo soo gudbiyaan wax caddayn ah in dilkaa ay ka dambeeyeen dad soomaali ah iyagoo caday waxyaalaha maandooriga ah baaristaa kadib dowladda masar ilaa hadda waxay gacanta kula jiraan baarista maxaa la yidhahda la xiriiro marxuumka geeriyooday waxayna nagu soo wargeliyeen ama aan la soconnaa in kiiskaa loo xiray ilaa taqriiban dad ku dhawaad shan qof waxaan runtii warbixinta arrintan aan u la xiriirinay dowladda soomaaliya madaxdeeda ee arrimaha quseeyey waxaana sidoo kale la xiriirnay eheladii marxuumka geeriyooday waxaana si toos ah warbixinada quseeya kiiskaana ugu gudbinaynay adeerkiisa oo yihaahdo abshir oo ku sugan magaalada burca waxaan sidoo kale la xiriirnay ehla kala duwan oo runtii noogu yimid magaalada qaahiro iyagoo inta badan ay noo sheegayeen inay yihiin walaalihiisii ama adeeradiisii macluumahan ka helnay kadib adeerkiisa wuxuu noo sheegay in aanan meeskaa la duugi karin ilaa la helo cidda meeska loo duugayo anoo ku hadlaya magaca kasaaradda soomaaliyeed ee dalka masar waxaan ummadda soomaaliyeed ama ehlada dadka ka geerooday wiilkaa u caddaynaynaa in meeskaa uu u xayiran yahay dawla inuu u xayiran yahay meeskaa ehlada uu ka dhintay marxuumka lagana sugayo ogolaansho ah in meeska loo duugo waxaa ay kala marayaan meediyaha ama iclaamkana waxaan caddaynaa inay waxba ka jirin go-aanka duugista meeskaana waxaa laga rabo waa waalidka wiilka wiilkaasi oo madi ah aanan lahayn aabbo walaal la dhashay aanan lahayn waxa keliya hadda jiran ay yihiin adeerkiisa keliya nool waxaana la xidhiidhay wasiiro ka xildhibaano iyagoo isku dayay in odaga laga dhaadhiciyo in meeska inuu fasaxo in la duugo saas darteed waxaan annagu meydka ku haynaa hadda talaajo waxaana dalbanaynaa in la fududeeyo duugista meydkaasi wax walba oo la xidhiidhana waxaa mas-uuliyaddeeda qaaday fududaynteedii wasaaradda soomaaliyeed ee dalka masar